bismillahi raxmaan raxiim hawsha maanta ciidanku qabtay ciidanka jubbaland ee degan muxuu ahaayey aaga yurkoy iyo baasan guuni hawl ballaadhan oo maaragtay waxay ahayd muxuu ahaa ilaa xalay ilaa shalay laga shaqaynayay marka hawshaasna waxay ahayd hawl maaragtay cadowga aaga ku sugan lagaga sifaynayay si fiican bayna u qabsoontay
waa gartay marka imise jaho ayay ka socotay oo howlgalkaasi maadaama wakti badanna uu qaatay
runtii ciidanku jahooyinka ay ka galeen waxa weeyaan muxuu ahaa jirka dheer oo waxa weeyaan dhinaca jihadan maaragtay doobley iyo waxa weeyaan dhinacan dasheeg oo mayoonde ilaa maxaa dumalakuusay jihada saddexaadi waxa weeyaan laamigan maaragtay muxuu ahay jirib u baxa saddexdaa jihada way ka socotay hawsha
waa gartay taliyo xasan aadan marka waxaad iga warantaa goormaa iyada dagaalku ka bilowday ma xalay mase maanta
hawirkoy iyo muxuu ahay singaleydka baarsanguuni baarka dhulkaas waxa weeyaan waa maaragtay gosha marka dagaalku wuxuu ka bilowday muxuu ahay shalay galab buu maaragtay horta dagaalka qorshihiisu uu soo bilowday ilaa maantana waxa weeyaan iyo ilaa xalay iyo muxuu aha barnaamijkaas dagaalkii waa socday laakiin muxuu aha dagaalka iska horimaadka ee muxuu aha qarxay maantuu maaragtay abaara laba saac iyo bar meelahaasuu qarxay
waa gartay dhulku waxaa la leeyahay waa dhul beeraley ah oo dhirtuna ay ku badan tahay maxaa ka jira waa sida aada sheegtay dhulku waxaweye waa dhul maaragtay goshaa la yidhaahdaa waa maaragtay dhul aada u beero badan waa dhul aada hawd u ah weeyaan dadaa laamiga ee maaragtay la marayo mooyaane muxuu ah inta kale aada looma mari karo beeruhuna waxa weeyaan iyaguna waa jiraan oo dhul beero fara badan ay ku yaalaan weeyaan marka dee muxuu aha dhulka hawdka ay isku qarinayaan iyo beerahaas oo ummadda soomaaliyeed ay ku dhibaataynayaan aagaasay ku sugan yihiin nimankan cadowga
waa gartay khasaaraha dhacay waan ku weydiin doonaa marka yaa idinku weeliya haddii aad tihiin ciidanka jubbaland cid kaleo idinku weelida ma jiraan amisomta
dagaalka waxa weeyaan ciidanka jubbaland ee dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo waxa weeyaan ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya intaasuu makaransa ciidanka maaragtay dowladda federaalkiina maaragtay qayb buu ka ahaa ee maaragtay qaybteedan muxua afartan iyo saddexaad dagaalkaasi marka waxa weeyaan sidaa wadajirka abuu u qabsoomay mar walbana maaragtay dee kolley ummadda soomaaliyeed waa muxuu ahay taargetkeeda iyo muxuu ahay waxqabadkeeda na waxaan aaminsanahay inay muxuu ahay mid ay tahay
waa gartay khasaaraha intee buu dhan yahay xaggiina
anagu xaggana uu khasaaraha aada buu yaryahay maadaama muxuu ahaa ciidamo fara badan oo caalami iyo kuwo ummad soomaaliyeed muxuu ahay ka dulqaadaya cadowga ay wada socdeen dee waxa weeyaan inta badan maynan ishortaagi jirin marka khasaaraha ciidanku aada buu yaryahay
waa imise haddii aada xustid
runtii waxa weeyaan maaragtay muxuu ahay askar aan badnayn baa dhaawacantay marka wax dhimashayna ma jiro
marka dhaawaca imise ayuu gaarayaa xasan aadan
waxaan u malaynayaa dhaawac maaragtay kolley muxuu ahaa gadaal baanu ka soo xaqiijinaynaa
waa gartay dhinacooda maxaa aad ka ogtihiin khasaaraha gaaray
khasaaraha kolley dagaalku dee maaragtay wuxuu ahaa mid maaragtay dhulka iyo hawada adag marka labadaba waxaa weye khasaaraha ka soo gaadhay marka midkan maaragtay muxuu aha dhulka hoose ee maaragtay ciidamadu maaragtay ay muxuu ku baacsanayeen sida aanu ka warhayno ilaa afar dhimashaa ilaa muxuu ahay toddoba dhaawaca oo maaragta ay muxuu la daalaa dhacayeen oo ay wadan kari la-aayeen kolley waa ka warhaynaa xagga hawada laftirkeeda maaragtay dagaalku waa ka socday marka dhib fara badan iyo maaragtay khasaarana waa ka soo gaadhay
marka dagaalkan maadaama intaas oo dhinac uu ka socday oo diyaargarow xoogan uu ka muuqday wax aad nolol aad ku soo qabateen ama fariismo ay lahaayeen oo aada beegsanaysen miyaa jiray
runtii fadhiisimo ay lahaayeen oo ay ka baxsadeen wuu jiraa oo fara badan oo maaragtay dhul hawda oo adag marka fadhiisimadaasi waxa weeyaan dee waa naslacaari way iska sii cararayeen marka de kulley muxuu aha magaalooyin waaweyn oo ay haysteen oo maaragtay hadda muxuu aanu weli gacanta ku dhignay ma jiro wax un aanu ku dhigi doono insha allahu mooyaane
marka xaggee baa magaalo idinkugu dhow hadda meesha aad aad aad aad ku sugantihiin oo yurub la yidhaahdo
runtii muxuu ahaa anagu hadda waxaan is leenahay magaalooyinka aan u soconno waxaa kamid a maaragtay muxuu ahaa magaalada jilib kabsuuma jamaame ilaa waxa weeyaan magaalada bu-aale ee maaragtay jubbada dhexe xarunta jubbada dhexe oo hadda cadowga uu joogo annagoo inaan wadankaas waxa weeyaan guud ahaan jubbaland meelaha ay kaga sugan yihiin cadowgu iyo ummadda soomaaliyeed sidii maaragtay looga dulqaadi lahaa cadowgan maaragtay muxuu ahay sida kansarka looga jari lahaa qorshaha iyo maaragtay aragtida nadu intaa weeyey waa gartay marka adigu dhinacaas baad ciidamada halkaas ka dagaalamaya ayaad madax u tahay ammaanka goobtaasna gacantaad ku haysaa waxaadna xigtaan dhinaca jubbada hoose waxaad iga warantaa qaybaha kale hareerahaaga ah howlgallada ma ka sii socdaan mise marba dhinac unbaa culayska la saaraya
runtii jubbaland guud ahaan meelo fara badan bay ciidamadu joogaan marka dee muxuu ahaa shaksiba ama sargaalba meel buu qaabilsan yahay kolley adag fara badan oo maaragtay ciidamadu ay ku sugan yihiin oo hawsha laga hayana waa jiraan anigu muxuu ahaay inta ay shaqadaydu tahay baan ka warbixin karaa laakiin aagan kalena muxua way jiraan oo saraakiil ayay hogaaminayaan
waa gartay marka maadaama dad badan oo shacaba ay meesha degan yihiin markii hore wax oo sahan ah ma ku samayseen shacabka iyo howlihiisa
runtii waxaa weeyaan dadka shacabkaa nimanku gabaad bay ka dhigtaan oo waxa weeyaan maaragtay waxaa laga yaabaa inay ku dhex dhuuntaan maadaama oo dowladda iyo beesha caalamkiibaa cadaadis fara badani kaga imanayo marka waxa weeyaan dee kolley annagu dad shacaba in maaragtay lagu dhex dagaalamo wax aanu raalli ka nahay maaha marka ayaga laakiin muxuu ummad soomaaliyeed oo masaakiina oo waxa weeyaan shacababa inta badan maaragtay ay fal muxuu aan loo baahnayn ka fuliyaan marka shacabku dee kolley waxaan is leenahay wixii ma garanaysa annagu aanu muxuu ahay awood badanada eenu maaragtay badbaadin karro insha allah waa badbaadinaynaa